halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah siddeed iyo tobanka bisha februaayo sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacadeenna duhurnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aynu ku eegi doonno ciyaar dhaqameedka ama ciyaar dhaqameedyada laga ciyaaro gobollada dhexe ee soomaaliya iyo sida weli raadkoodu oo u dambeeyo
hadda cayaarihii way ka sii jiraan walow qaar ay sii dabayar yihiin way ka sii jiraan waxaa jira cayaarihii dhaantadoo kale weliseqadiioo kale
waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida kooxaha hubaysan ee taageersan ruushka ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda yukrain inay jimcaha maanta ah duqeymo ka geysteen tuulo xilli warbaahintu ay warinayso in ciidamada lugta iyo taangiyadooda ee ruushku ay dib ugu laabanayaan fariisiimadoodii taasi oo ka duwan cabsida dalalka reer galbeedka ee ah in raashiya ay goor kasta weerari karto yukrain maalintii labaad oo xiriir ah ayay jabhadaha raacsan ruushku waxa ee muddo sannado ah dagaalka kula jiray yukrain waxa ay sheegeen in ciidamada yukrain ay ku soo qaadeen weerar ama duqaymo ay madaafiic iyo gantaalo u adeegsadeen sida ay wakaaladda wararka ee royters ka soo xigatay wakaaladda wararka ee ruushka kiyef iyo xoogagga hubaysan ayaa midbakan kale ku eedeeyey inay sii huranayaan xiisadda taagan kadib duqaymihii khamiistii taasi oo dhalisay cabsi ah in ruushka oo ciidan ka badan boqol kun oo askari keenay meel u dhow xuduudda yukrain inuu xaaladan farageliyo aqalka krimilinka ee looga arrimiyo ruushka ayaa sheegay khamiistii inuu aad uga walaaxsan yahay duqaymaha ka jira dalka yukrain ayna si dhow xaaladda ula soconayaan maraykanka ayaa sheegay in ruushku uu raadinayo sabab uu ku galo dagaalka yukrain shan askari ayaa ku dhintay qarax ka dhacay koonfurta galbeed ee waddanka gobolka saaxil ku yaalla ee nijeer qaraxan oo dhacay arbacadii ayay dowladdu shaacisay ama xaqiijisay khamiistii shalay inuu ka dhashay waxaa qarxa waxaana ku dhintay shan askari iyadoo ay laba kale ku dhaawacmeen warar soo baxaya ama ka soo baxay wasaaradda difaaca ee nijeer ayaa lagu sheegay in qaraxa ka dhacay degmada la yidhaahdo gotheye oo ka tirsan gobolka telebari oo ah ama gobolkaasi oo ku yaala xuduudda sadexagalka ah ee nijer burkina faso iyo mali galbeedka waddankaasi nijer ayaa waxaa muddo sannadaha ka jiray weeraro ay geysanayaan kooxaha islaamiyiinta inkastoo uu jiro dadaal caalami ah oo ciidamada halkaasi lagu geeyey si ay ula dagaalamaan islaamiyiinta kacdoonka wadda nijer waa waddanka ugu faqrisan dunida sida ay sheegtay qaramada midoobay waxaana uu wajahayaa dagaal uu kula jiro laba jiho islaamiyiinta ah sida kooxda daacishta gobolka saxaraha ee i s g s oo galbeedka ku xoogan iyo kooxaha boko xaram iyo kooxda daacishta ee galbeedka afrika ee swab oo iyana ku xoogan koonfurta bari ee dalkaasi xadka uu kala wadaago dalka nigeria halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington jimco wanaagsan mar kale markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan wariyaha v o a ee gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa noogu soo diyaariyey magaalada dhuusamareeb
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug gobolka galgaduud waxaa weli ka muuqda raadadka ciyaar dhaqameedyadii gobollada dalka soomaaliya ka jiri jiray haddaba barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonnaa ciyaar dhaqameedyada gobolkan aadka looga ciyaaro waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana arrintaasi nala faaqidi doonaa abwaan shariif maxamed geedi oo ka mid ah hal abuurada gobolka galgaduud v o a kusoo dhawow abwaane marka xigtaa bal waxaad inooga warantaa gobolka galgaduud ciyaar dhaqameedyadiyaa ka jira gobolada dalka soomaaliya ka jiri jiray inkastoo hadda gobolada dalka qaarkood aysan ka jirin bal ciyaar dhaqameedyadaasi waxa ay kala yihiin iyo dhaqanka soomaalida sida halkan looga abuuro in la sii uu sii jiro
waan dhowahay runtii v o edana waa u mahad celinayaa sida hidaha iyo dhaqanka iyo barnaamijyada runtii bulshada loogu ifinayo sooyaalkeedii ay uga qayb qaadanayaan intaas haddaan taa uga gudbo gobol gobolku runtii gobol adag weeye oo dadkiisu la dhihi karo waa dad adadag weeye marka inaan dhaqamadu ka suulina waxaa keeni kara sidaas oo dadku in ay runtii jecel yihiin caawa haddii qof waayeela oo oo dhaqamaystaa aada uga sheekaysid dhaqamadii iyo aroosyadii iyo ciyaarihii iyo waxyaabihii lasoo maray haddaa uga sheekaysatid waxay ula mid taha toban sanoo da-ah inay ka dhacaysay ula mid tahay marka hadda cayaarihii way ka sii jiraan walow qaar ay sii dabayar yihiin way ka sii jiraan waxaa jira cayaarihii dhaantadoo kale welisaqadiioo kale cayaar la dhihi jiray haanta haan durbaan inta saa loo qabto waxaa laga samayn jiray harag haragga xoolaha inta la togayo la habeeyo yaa la qoynaya markaas ahaanta afkeeda inta la saaraa dhay dhay dhay sidaa looga gabdhuhu marka way ku luuqayn jireen ha waxaa kaloo jira midda waxaa kaloo meesha ka baxay cayaar la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray ordheere iyo cayaar la yidhaahda gariir waxyaabahaasoo dhan waa xoogaa hadda way way sii daba yaryihiin waana jiraanoo waa la taataabtaa marka dhaqanka soomaaliya runtii meeshaan meesha markii loo fiirsado aad bay ugu horeysaa hadda magaalooyinka gobolkan waxaa hadda marka aad dhex martid aada ugu badan meelaha qaar in lagu qabanayo ciyaarta wilisaqada ah oo ay tumayaan dhalinyaro badan isugu imaanayaan weliba gabdho iyo wiila leh bal cayaar dhaqameeddaas welisaqada oo gobolkan aadka looga ciyaaro
horta ayada miraheedaa waxaa ka mid a sarsarka iyo sargooyada iyo sinta bidixda loo rogay sinji baan u leenaha ayada ayada luuqadeeday ka mid tahay marka runtii dhallinyaradu aad bay u xiiseeyaan waxyaabaha markii farxadahoo kale ay jiraan lagu caweyso oo runtii dadku ay iskugu yimaadaan wey midda kale waxay kaloo xiriir la leedahay xagga xiriirka ragga iyo dumarkay xiriir la leedahay oo waxaa la yidhaahdaa ma ogtaha cayaar haddaan wax ku hoos jirin maxaa habeenkii loo tumaa waata la yidhi xagga jacaylka xataa qayb bay ka tahayoo dhallinyaradu fursaday iskugu helaan meelahaas la iskugu imaanayo cayaarahaas iyo kulamadaas iyo fursaday iskugu helaan haddaanna waxaan ka hadlaynaana waxaa weeye dee dadkii asturaayoo wanaagsanaayo gabdhihii runtii halka erayay ku dhahaan oo aad u qaali ahaa inaad inta dhowr eray gabar aada weyweydiisa ay hal mar kaaga jawaabta la arki jiray sidaas wey waxaan ka hadlaynaa hadda waxaad u malaysaa mararka qaar meelaha qaar in dhallinyaradu ka qaldayaan ayaan dhowod waxaan fiirsanayey qolo soo bandhigaysay cayaaraha hidaha ee dhaqanka marka meesha waxaa ka muuqday dhaqanka wastareenka wiilashii sida timuhu ugu jaran yihiin sida ay macnaha qaabad ahaan ugu muuqdeen iyo waxa ay matalayaan ama ay turjumayaan way kala gedisnaayeen marka cayaartii oo jaantii iyo orkii iyo muuqaalkii leh wiilashiina ay ka muuqato qaab bedelan oo gabdhihii mareeyeeroo dhexda lagu dhuuji dhaqankii magaaliga ahay lagu dabaqayaan arkayey marka taasna waxaa keenaya dee dee dhaqanku hadda walow la furay meelo badan oo akademiyada dhaqanka runtii ayadana waxaa keenaya dee qof kastaa inuu isku dayo oo aysan lahayn meel kaadirahoo oo runtii dadka lagu soo caanbixiyo ladhihi la yidhaahdo kooxdaas baa dhaqan mateli karta oo la sheego dadka dhaqanka u istaagi kara oo mateli kara marka qof kastaaba inuu si isxilqaana u matelo dee waxay keenaysaa dhaqankii inuu meel dhex ka ka laabmo oo xitaa dhaqamada waxyaaba mararka qaar waxaad arkaysaa iyadoo ciyaaraha hidee dhaqanka jes iyo muustig iyo wax lagu ciyaara ayaad arkaysa waxaasoo dham cadow way ku yihiin marka dhaqanka iyo sooyaalka waa burburinta dhaqanka wey marka in la daba qabto u baahan yahay dhaqanku dhaqanku xidigaha cirkao kale wey xidigaha cirka qaarna way sii dhacayaan qaarna way soo baxayaan haddii dad gaarsiiye ee dadka soo baxaya ku sina ee ee fahansiiye ee tusaaleeyo aan la helin de xidigu waa dhacay soo maha wixii uu haystana wuu la dhacay marka dadka waaweyn oo kaadiriinta abwaaniinta iyo in lagala hara wey
gobolkan aad buu caan ugu yahay ciyaartan welisaqada ah bal si dadku ay wax badan kaga fahmaan habka loo qaado loo tumo ciyaarta erayada lagu luuqeeyo
horta cayaartan welisiqada waa dhowr nuucay u kala baxdaa me qayb waxaa la yidhahdaa jiibcadde qaybna waxaa la yidhahdaa welisiqo oo magaca waata sidata qaybna gadoon baa la yidhaha marka dhowr nuucay u kala dhacdaa jaanteeda iyo sacabkeedu qaybtan gadoonka waxaa loogu luuqeeyaa hobaley hobaley hobaley hobe aa loogu luuqeeyaa middan welisiqadana waxay leedahay hobe hobe hobaley hobaley hobe markaasaa jiibka saas loo raaciya waa meeshaas marka jiibka uu ka qaadayo ho markuu yidhahda sarsarkiiya sargooyadayey sinta bidixda loo rogayey sinjibaanu leenahay saas waa middaas iyaduna middan kaloo oo oo kaloo jiibcaddaha la yidhaahdana waxaa la yidhahdaa iyadana sidaasay u dhacdaa saddexdaas qaybood ay u kala rogmataa cayaarta walis gadoonka kale kaliyaa loo dheelaa cayaarta welisiqada midda la yidhahdo magaca guudba u sidata cayaarahan oo jaanta ah laba gabdhood yaa soo baxayaan wiilka labada gabdhood dhexdoodu ku ciyaaraya meesha labada gabdhood ka dhaxaysa gabadha dhinaca bidixay gabadhini ka taagantaha dhinaca midigna gabadha ka taagan dhexdoodu marka ku ciyaaraya saddex leeyaa la yidhaahdaa marna xaggaa loo rogayaa marna xaggaa loo soo rogayaa marka dambana xaggaa loo rogayaa lagu jaraya marka sidaasay tahay iyaduna weli dhallinyaradu aada bay hadda u ciyaaraan miyigiina waa ka yimaadeen magaaladii ayay joogaan oo ay mararka qaarkood kusoo bandhigaan goobo gaar ah ma u malaynaysaa haddii sidani ay wax ku sii socdaan in dhaqankii iyo hiddihii iyo ciyaarihii ay sii jiri karaan
way sii jiri karaanoo horta dadaalna way u baahan yihiin way sii jiri karaanoo ka dayri maayo way sii jiri karaan dadaalna way u baahan yihiin goobaha hadda dhallinyaradu marka tuulooyinka iyo meelaha la joogo miyiga ah ayaa markii laysu yimaado meel aroosoo kale uu ka dhacayo waa waa lagu soo bandhigaa ciyaaraha oo waxaba waxayba tahaba dhallinyarta deegaankaas iyo haddaan arooskaas cayaarta lagu tumin oo aan habeenkaas aan bulshadu isku arag gabadhaas dee waa la qariyey ay dhahaanba marka waxa aroos kama dhicin baa la yidhahdaa waa la qariyey marka waa sidaasay iyadu tahay waaba cid tababarta iyadoon jirin yaa meelaha markii ceelkaoo kale inta xoolaha laga shubto galabtii oo kale laysu yimaado habeenkii baha layidhaha waalo oo iyadana la ciyaaro kamida qaybtan welisiqada kamid ah yaa yaa loogu haraa ceelasha iyo habeenkii meel inta loo tago waxaasaa marka halkaasaa tababarkoodu ka soo baxa cid lacag ku bixisa iyo cid maaragtay u taaganoo tiraahda saan hala sameeyana ma jirto dee dadkaaba jeceloo waa dhaqan ay daba socdaan wey meelaha xafladaha iyo ay ugu talagaleen midda kaleoo aan kuu sheegahayoon ku dhahayay haddaan laga qaban waxaa jira wax la yidhaahdo cambuuxa barakatir cambuuxa barakatirka ina waxa weye bahasha gocsada la yidhaahdo yuu ku jiraa gocsada markii afka aad buuxsato hal xabo oo ka mid a oo waxaa jira qaraar badanoo hadduu kuu gala aad tufayso marka waxaa cambuuxa barakatir ku ah dhaqanka hadda soo kordho gabdhaha maryaha isku dhejinayo jeemisyada isku dhejinaya wiilasha surweelada berida ka dhacaya inta soo qaatay suunkii ka xirtay meesha kore hoose waxaa iyo timaha laga soo minguuriyey ciyaartooyga ee heer caalamiya laga soo minguuriy waxaasoo dham cadow way ku yihin anigoo marka taa fiirinaya yaan waxaan ku iri in bushkuleeti la qaatoo surweelaad bar oo moodoo beridaa ka dhacayo madax buufa la taaga la taago barasho noo noqon mayse ragow yaan la baloobin oo dhaqankii laga boodin mid banooniga laadoo bannaanada ay ka arkeen dhaqankii lagu beed ragow yaan la baloobin oo dhaqankii laga boodin aan ku idhi markaan taa ark dhallinyaradan la hadlayay marka taasunu taas wey
hal abuuradii galmudug aad ka mid tahay dadkuna waxa ay wax ku qaataan murtida iyo tiraabta marka markay noqoto murtida dadka ma kula hadashaan in dhaqankii uu sii ahaado mid jira oo aan laga tegin dhaqankii soomaalidii hore
waa kula hadalnaahoo hadda ka hor yaan waxaan arkay meel nin inta abwaan ah dee abwaannimada waana la wada sheegtaa hadda moogta anigu hadda nin dhallinyarahan iska ahay waxna isku daya soo maa dee dadka kaa waaweyn oo abwaanayntaah oo kaaga horreeyey suugaanta haddaadan ku tixgelin dee abwaan maaha mar haddaad inta iska timaado tiraahdo nin baa marka wuxuu sameeyey gabagii waxaan arkay inta gabiyey isagoo ku tuugsanayo oo dad lufluf uga qaadanayo marka waxaan idhi marka murti waa inaad hobol tahood hib u leedahay taariikh hog dheer iyo inaad helin ma sheegtaay hawada aad u marisaa bulshada hoga tusaalaynta goobaha huf laysaga dhigoo lagu halaagmaayo waa inuu hogaansho murtida hadiyadeeyaa ee la hor yimaadee bulshadu hadalla weydiido dhaqankiiiyo hidihii dabeed hala haleeya harkii la taagaba hadduu howl ka qabanayo ee uu anfaco horsado waa halaan jirina mar haddii qofka uu dhaqankii ku anfaco horsado dee waxba kama jiraan dadka suugaanleyda ah oo kale waxay u baahan yihiin oy jecel yihiin in maamuus lagu weydiiyo wixii ay rabaan soomaalidu ma ogtahay dad qaba weyn weeye meelaha shaaha lagu caba iyo hadda ka horna ma ogtahay mid nin baa wuxuu yidhi waryaa abwaan maa qac nooga siisid markaas anigoo ninkii bulshadaydii ilahayd meesha shaaha ku cabayna waryaa xoogaa qac nooga siida ilahaydna anoo tixgelinayo inaan ka taga aan rabin murtidana in goobtii kasta lala istaagnaada inaysa saxahayna muujinaya ayagiina ku qancinaya inaan wax u sheegay yaa waxaan ku yidhi gabagaygu waa weel macaan miiganoo culana dowladahan ku maamuusayo madal ku weydiini miishaar af weyn iyo madilmudaca weeyaana miis laguma tiri karo murtidu waa mug weyn tahay meel weyn intaad wada tagtaan sacabku maamuusa ha ayagiina waa u gabyayoo moogtaa gabagiina waa u sheegay dee qaladkay galeenna waa fahansiiye soo maa ha taasuna taas bay ahay
dhalinyaro badana hadda ciyaar dhaqameedyada gobolkan ka wada iyaga ma u samayseen wacyigelinno in dhaqanka magaaliga iyo midkii dhaqankii soomaalida ahaa ay kala duwaan oo aad adinku laftarkiina aad u noqotaan tusaalooyin
waa jirtaa horta qaybta fanka iyo suugaanta gobolkan runtii magacuyaal dad oo ah way jiraan oo runtii magacuyaal ahaan dee iskuma dubaridna waxaa dhisan wasaaraddii warfaafinta ee galmudug waxaa dhisan wasaaraddii warfaafinta iyo hitaha iyo dhaqanka ee soomaaliya waxaasoo dhan wey jiraan runtii kuma filna waxa hadda wasaaraddu ay runtii ay samayso oo waxyaabo badan iyo jaamacada runtii jaamacadda jaamacado runtii aad barnaamijyahaas usoo bandhigayo oo aan aad ugu hambaliyey way jiraan walow ayadana qodax ku dhex jirtay oo meelo laga qalday isku daygaas wuu jiraa inaan dadkii ku hanuunino inaysan dhaqankii ka tilaabin dhaqankiina aysan faaxisho iyo dembi u rogin dee dhaqanku dhaqan asluub laho xishood laho xushmad laho qofba qofku ka dhaqan yahansan yaha lagu ciseeyo ahaa maog inaan asagiina laga buudinoo cisadiisii iyo haybadiisii uu ku socdo dhallinyarada dee qodaxda dhexe ku mudayana xoogaa loo aqli celiyo iyadoona wax laga sheegayno dee isku day bay wadaan maogtaa in la toosiyo bisay u baahan yihiin dee taana saa wey waan wadnaa haddii alla idmana waan ku guulaysanaynaa ugu dambayntii deegaanada badan ee soomaalida gobolkan galgaduud ee deegaanadiisa qaybo ka mida waxaa gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaab meelaha ay shabaabku maamulaanna oo dadka miyiga ah ma ogola shabaabku dhaqamadii soomaalida ay lahayd ma jiraan waxyaabo aada isleedihiin dhallinyarada deegaanada ku nool waxa ay ka muujinayaan cabashooyin shabaabku ay kaga hor istaageen soo bandhigidda hidihii iyo dhaqankii soomaalida niyow qaybtaas dee shabaabku dee waa niman si kalaa hawshoodu niman hidaye dhaqan iyo ciyaaro iyo waxyaabo maaragtay waxaas deegaamada ay joogaan ay ka dhacaan ma ahan dee dadkunu dee dad oo afkaarahooda iyo soo bandhigi kara ma ahan marka taas howl gaara weeye taas adiga laftigaagaba waa dareemaysaa meel oo oo xarakada hadda ay xukunto in wax oo maaragtay afkaaru aysan ka jiri karin nooc kastaba ha ahaatee oon tooda ahayn
maxaad ugu baaqi lahayd qaybaha bulshada dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada weli gacanta ku haysa ee soo noolaynta hiddihii iyo dhaqankii soomaalida saddex qodobaan ugu baaqayaa saddexdaa qodob waxay kale yihiin kow dhaqanka way jecel yihiin wayna ku fiican yihiin horta waa inaysan faaxisho u rogin oo aysan dhaqanka ka dhigin mid dunuubaysanoo asluubta ka taga inaan laga dhigin dhaqankana in la ilaaliyo taas waa qodob qodobka labaad qof kasta ee isku daya inuu fan iyo suugaan sameeyo ama uu soo bandhigo waa inuu kala tashtaa dadka suugaanyaha meentaha uga horeeyey laba sowmaa saddex dhaqamada laga soo waariday waddamada deriska ah ama reer galbeedkaba ayadana inaan lagu labin oo aan ilbaxnimo looga dayn dee dhaqanku ma ilbaxee waa halkiisii xusiista iyo taariikhahana malafyada in laga soo xulo weeyo ladhaa taasu maxay ahaan jirta taas maxay ahay waa in la helaa marka ayadana inaan lagu dabiqnaan saddexdaas qodob aan soo jeedi lahaa dhallinyarada soomaaliya
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa abwaan shariif maxamed geedi waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaqa ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinayay dhuusamareeb ismaqal dambe oo xiise leh
mahadsanid cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada dhuusamareeb markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horreyna ee xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise lahaa oo ka tirsanaa lugta koowaad ee wareegga laba iyo soddonka kooxood ee koobka yurub liig ciyaarahan oo ah kuwo kala sooc ah ayaa kooxihii xalay is arkay waxaa ka mid ahaa barcelona iyo napoli ciyaartani waxay ka dhacday magaalada barcelona waxaanay ku soo idlaatay sagaashanka daqiiqo iyo daqiiqadihii dheeriga ah ee lagu daray gool iyo gool goolka waxaa la hormartay napoli oo marti ku ahayd barcelona waxaana u dhaliyey daqiiqadii sagaal iyo labaatanaad ciyaaryahan jeleneski laakiin barcelona ayaa ku barbaraysay gool rigoore ah oo u dhaliyey ferran torres ciyaarihii kale ee dhacay brushia dortmond ayaa guuldarro layaab leh kala kulantay kooxda rangers markii garoonkeeda loogaga badiyo oo lagu garaacay afar gool iyo laba kooxda ku cusub tartankan ee f c shariif labihii eber ayay ku cuntay kooxda braga real betis waxaay saddex gool iyo laba ku garaacday naadiga ruushka ka dhisan ee zenit st petersburg atlanta laba iyo hal ayay kaga farxalatay olymbiacos f c borto ayaa natiijo taasi la mid ah ku martay latsio oo dirtay laba gool iyo gool rb leipzig iyo real socieda ciyaartii dhex martay waxay ku soo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah saviyana waxa ay saddex iyo hal ku martay kooxda dinamo zigreb isaragga labaad ee ciyaarahan ayaa dhici doona toddobaadka soo socda caawa oo jimco ahna waxaa is arkaya horyaalka seriyaada ee talyaaniga kooxaha isku magaalada ah ee aadka u xafiiltama ee kale ah yuventus iyo torino labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada torin waxaana ciyaartani lagu tilmaamaa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan seriya-aada talyaaniga labadan koox ayaase hadda farqi weyn u dhexeeya yuventus kaalinta afraad ayay ku jirtaa halka torino ay ku jirto booska tobnaad ee horyaalka seriya-aada isla horyaalka seriya-aada ee sabtida saddex ciyaar ayaa dhici doonta hogaamiyaasha horyaalka a c milan waxa ay la ballansan yihiin kooxda kaalimaha hoose ku jirta ee salernitana roma iyo verona ayaa ka mid ah ciyaaraha sabtida dhici doona imbolina waxay la ciyaari doontaa samdoria kooxda kaalinta labaad ku jirta ee inter iyada axadda ayay ciyaari doontaa oo saswolo ayay la ballansan tahay dhinaca ingiriiska haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona sabtida waxaa ka mid ah liverpool oo la dheeli doonta norwich city everton waxay la dheeli doontaa southampton ciyaaraha kale ee ish lagu haya waxaa ka mid ah arsenal oo la ballansan branford halka stanvilla ay wajahi doonto watford horyaalka sbain ee laliga ciyaaraha dhici doona sabtida waxaa ka mid ah qaranada iyo vayareal atletic madrid oo booqan doonta osasuna horyaalka hogaamiyayaasha horyaalka ee real madridna waxay la ciyaari doontaa deportivo alaves natiijooyinka kasoo baxa dhegeystayaal ciyaarahaasi waxaan idinkala socodsiin doonaa barnaamijyadeena soo socda hadduu rabbi raalli ka noqdo xubinta ciyaaraha intaa haynoo joogto
mahadsanid noor xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha weli v o a ayaad nagala soconaysaan markana dhinaca kaalmaha heesa haddii aan jalleecno waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanada khadra daahir cige codkaasi khadra daahir cige wuxuu gebagaba u ahaa barnaamijkii dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa toosa washington laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo